subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan idaacadda aroornimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda sharci ka dhana argagixisada dadka lagu eedeeyo ayaa loo gudbin doonaa toddobaadkan baarlamaanka dalka australia sharcigan ayaa wuxuu madaxda u ogolaanayaa inay xabsiga kusii hayn karaan muddo dheer ah muddo dheeri ah dadka galayo dembiyada argagixisada ee iyagu soo dhammaystay muddadii xabsiga lagu xukumay in ay ku jiraan waxaana wakhti kale loogu sii dari karaa marka loo arka in bulshada dhexdeeda ay caqabad amaba xaalad amni ay ku noqon karaan haddaba jamaal axmed cusmaan ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay baabul nuur oo ah suxufi degan magaalada adileet ee dalka australia ugu horeyntiina waxa uu ka warramayaa sharcigan xeer ilaaliyaha guud ee australia ninkii la yidhaahdo george waxa uu soo bandhigay laba sharci oo ku aadan la dagaalanka argagixisada oo dowladda australia baarlamankeeda lagu wado in uu ka doodo ama uu meel mariyo buucan waa gartay marka sharciyadan uu soo diyaariyey xeer ilaaliyaha guud ee australia maxaa ka mid oo si gaar ah hadda warbaahintu ay u hadalhaysaa oo la dhihi karaya waa mid dadku indho gaara ay ku hayaan jamaal mid ka mid ah sharciyadan ama labadan sharci mid ka mid ah waa mid wax lagaga bedelayo sharciyadii hore ee la dagaalanka argagixisada iyo sharci kale oo ku aadan dacwadka oogista iyo ciqaabta dadka geysan kara dembiyada waaweyn ee la xiriira argagixisada marka haddii sharaxaad laga bixiyo maxay u dhigantaa marka la leeyahay dadka lagu soo oogi karayo eedeymahan falalka argagixisnimoa labadan sharci waxaa lagu soo kordhiyey qodobo ku aadan qaab lagu la socon karo ama lagu kontarooli karo ama dacwad loogu oogi karo dadka da-doodu ay u dhexayso lix iyo toban jir iyo afar iyo toban jir sharciyadii hore ma aysan ku jirin arrintan iyo weliba qodob kale oo ku aadan in kooxaha la dagaalanka argagixisada ay awood u leeyihiin in ay xabsiga kusii hayn karaan dadka marka ay dhammaystaan waktigooda xariga haddii loo arko in ay khatar ku yihiin ammaanka waddankani labadan qodob ayaa maaragtay lagu soo kordhiyey marka taa micnaheedu waxay tahay e qofka haddii lagu helo dembi ah in falal argagixisnimo uu lugta kula jiray sanado lagu xukumo sanadaha markay u dhamaadaan in xabsiga lagu sii hayn karo ma sidaasaad ula jeeda haddaad sharaxaad ka bixiso sida ku cad maaragtay noqol ka mid ah sharcigaasi oo warbaahintu ay heshay waxa uu leeyahay in haddii qofka dembi lagu helo in dembi la xiriira argagixisanimo lagu helo in uu maaragtay kooxaha argagixisa la dagaalanka ay kusii hayn karaan xabsiga haddii qofkaasi loo arko in uu khatar ku yahay ammaanka waddanka australia warbaahinta australia marka aad eegto sharciyadani qaarkood ay ku jiraan qodobo xasaasiya sidee bay warbaahinta iyo dadku ay u hadalhayaan arrinkan dad badan ayaa ka hadla arrintani oo uu ka mid yahay wasiirka cadaaladda australia waxaa ka hadlay oo kale maaragtay madaxa hay-adda xuquuqla insaanka australia oo dhaliilay arrintani wasiirka cadaaladda australia waxa uu yiri arrintani waa arrin maaragtay sare loogu qaadayo maaragtay is iska difaacidda argagixisada marka madaxa xuquuqul insaanka australia waxa uu yiri arrintanina waa maaragtay mid u baahan in laga fiirsado goorma la filayaa baabul in sharcigani baarlamaanka la horgeeyo ay ka hadlaan sharcigani waxaa la filayaa isbuucan in baarlamaanka dowladda ay u gudbiso baarlamaanka ayaa ka doodi doono baarlamanka waxa uu isugu jiraa baarlamanka federaalka waa aqalka hoose iyo aqalka sare baarlamanka ayaa ka doodi doono kabacdina baarlamanka ayaa ansixin doono haddii ay isku raacaan waa gartay dhinaca kale waxaa jirtay marar kala gedisan in wadamadan reer galbeedka guud ahaan marka laga hadlayo arrimaha argagixisadu aad bay xasaasiyad uga qabaan oo dhibaatooyin kala gedisanna way ka dhaceen australia oo kale dhibaatooyinka argagixisnimada sidaa uguma badnaa marka sharcigani iyo sida loola dagaalamaya argagixisada iyo qodobadan ay kusoo kordhiyeen maxay kaga dhigan tahay la dagaalanka argagixisada guud ahaan sharcigani hortore waxa uu kusoo beegmayaa waxaa jirtay maalintii sabtidii lasoo dhaafay arrin ka dhacday magaalada sydney xaafad ku taala arrintaasi waxa ay ahayd nin da-diisa lagu qiyaasay konton iyo sagaal jir ayaa waxaa loo geystay dhaawac waxaa u geystay wiil jira labiiyo labaatan jir dhaawacaasi wiilkaasi waxa uu ku filiyey torey oo maaragtay oo dhowr mar ku dhuftay booliska waxa ay ku ja- waxa ay ku oogeen dacwad wiilkaasi in uu maaragtay uu ahaa halkaasi uu geystay mid la xiriira argagixisanimo marka e arrimahani waxay imaanayaan arikaas isagoo uu jiro weli n n marka dhinaca kale laga fiiriyo ma la dhihi karayaa n ficilkaasi dhacay wuxuu soo dejiyeyba sharciyadan qaar ay n dowladdu ay soo bandhigtay mise wuxuu ahaa sharcigan mid muddo la hadalhayey oo ka shaqayntiisuna ay socotay sharcigani waa mid horta hore soo jiray ma ahan mid cusub waxa uu lagu soo kordhiyey oo keliya labadii qodob aan kuu sheegay oo ah qodob lagula socon karo dadka maaragtay da-dooda ay u dhexayso afar iyo toban jir iyo lix iyo toban jir iyo weliba in xabsiga lagu sii hayn karo dadka markii ay dhammaystaan waktigooda xariga haddii loo arko in dadkaasi ay halis ku yihiin ammaanka waddanka labadaas qodob ayaa ku cusub laakiin dhacdadii ninkani oo midida weerarka uu maaragta u isticmaalay oo u geystay konton iyo sagaalka jirka warbaahinta maaragta australia si kala duwan ayay uga hadashay laakiin weli lama oga in ninkaani maaragtay falka geystay in uu haystay fikradaha kooxaha isis kaasi waxa uu ahaa weriye baabul nuur oo ah suxufi degan magaalada adelet ee waddanka australia wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay waryahayaga jamaal axmed cusmaan